alxamdulilah horta wixii alla keena walaal in laga qayliya ma aha raxmad baa alla keenay laakiinse kaamka annaga aan joogna ee ifoto aad buu dhibaatooyin ugu gaarsiiyey un baan u malayn ilaa bishii sagaalaad sanadkii hore iyo cagadan dhexdooda inay lahayd kaamka waa la xirahayaa dadkii bari waa la xiraya haddii la dhahay cabsibuuba la guuray isagoo guri la-aan ah hala yar baa ka faa'iidaystay guryihii intii kale un waxay ku dhahday waxaan rabaa inaan boono idin siiyo wixii buushood haysataan aad sii fujisataan aad sii dhisataan ninkii boos haysto ehel boos ka helo uu galo ninkii boos aan helina annaga aad naga warsugtaan dadkii boonadii markii la siinhayay iyadoon boos la helin ehelna boos ayna ka raadsan ayuu raxmadda alle imaaday wallahi dhibaatooyin fara badan baa ugu sugan dad dhibkaasaga waayahay marka waxaad sawir ka bixisaa dadka aan joogin ifa two oo aanan arkaynin sida ay wax u dhaceen bal daruurta saakee ka taagan sawir yar naga sii wallahi meesha iyada dhibaatooyinka ka jiro waxaan u malaynhayaa waa dhibaato aad iyo aad looga gurmado waa dhibaatooyin muslimiinka muslimiinta ay u gurmadaan waxaa haysta kaamka asaga ah dadka dayn ayay ku noolaayeen labada xare ee dhinacyaha ka jira sida ifowan iyo dhagaxley oo kale way xirmeen wadooyinka way xirmeen saaka oo kale qof hadduu dhoobo jiro oo meesha uu tago waxaa laleeyahay ifatu waaba la xiray maxay daynta liisa siinhayo kaamkana kaab aad u silacsan weeyo waan u sheegay shalay labiyo tobanka u n c r waan wacay waxay ugu dheheen ma soo bixi karno meelaan soo marno ma hayno waxaan dhahay dhibaatooyinka haysta kaamka kaale ee arka hal iskuol oo berameri eba waxaa lagu galay labaatan iyo lix qoys hal iskuol oo berameri ena waxaa lagu galay labaatan iyo lix lix qoys oo lagu soo qaxay dhibacdii kor ka imaatay raxmadda alla aheyd ee dadkii buushashkii meelay ka istaagaan ay waayeen markaan u tagay dadka cabaadkiisa ma malayn kartid qof xaloo dhan dhibic alla ku haysay oo saaka ilma dab aan u shidanin oo wax usoo gargaaray aan jirin oo meeluu ku noqonay aan leyn oo gurigiisii iyo farti qulqulaysa aan la kala garanaynin oo badarka xumaaya moordida w s b ay bixisay ee uu ka qoyay oo naf iyo noolal aan haysanin ayaa kaamka ku nool haba usii darnaadeen ciyaalka toban jir wixii ka hooseeyo ilaa waayeelka toddobaatan jir intii ku joogtoo kale ay ayaa usii dara majeecada maanta ifatuuta waa tahay isniina markii laga tago khasaarahaas deegaan iyo maalka ah wax khasaaradadeeda oo halkaa ka dhacay ma jiraan naf walaala naf ma go-in oo dhibacda naf ma go-inin laakiinse naf beri bay qadaa waxay ku dartaa beri baas ninka saaka quracay saacadan oo kale wuu baahan yahay hadduu caawa ku barya ku barisiiyey baa ku jirtaa marka iyadaaba naf waxaa lay tegi doontaa laakiinse hadda wax naf oo baxday ma laha laakiin mujeeco badan baa ka jira waddanka marka maadaama uu welina gugi jiro oo roobkii uu sii dii doono sida aad sheegtayna ifatuu loogu talagalay in laga guuro adigana aad hogaankii tahay maxaa xal ah waad is leedahay xalle annaga ma naqaano un xal way naga diiday un waxay dhahday w s p qaybta raashinka waxay dhaheen taariikh kow raashinka doo hadda la furay bishan afraad ka dambe raashin ma bixinhayo bisha shanaad taariikh kow ifotu inan raashin ku bixiya ma rabo qaybta waxbarashada waxaa naga xigtaa umalayn saddex iyo toban beri baa naga xigtaa iskuulaadyadii waa la furayaa hay-ada haysato waxbarashada waxay dhahday kama bixi kama furaayo ifotu waxbarashada qof ifatu joogana mase dhagaxley masefuwan arday uma diri karo oo maaratay laga kala guuray uma diri karo marka wallahi mujeecooyin badan ayaa imaanaya goorta caafimaadka waxaa noogu dambeysay taariikh labaatan taarikh soddon bishii saddexaad baa noogu dambeysay hay-ada reer cross la dhahaa noo haysay ifowanay kusoo biirtay qofka caawa haddii la qaniino iyo hadduu dhalahayo inta ka dhexaysa waxaan ola soo cararnaa ifowan baan ola soo cararnaa bal tilmaan si dadka ku dhegaysanayo marka aad ifatuu joogto xeryaha kale intay ku jiraan ifowan tan ugu dhow adoo ka bilaabayo iyo tan ugu fog wallahi ifowan markaan ku dhaho malaha waxay ii jiraan afartan oo kale ii jiraan dhagaxley markaan ku dhahaana sidoo kale ii jirtaa afartan kilomitr miyaad ka wadaa ha afartan kilomitr bay ii jiraan dhagaxley sidoo kale ii jirtaa qof qofkii si fooshay qof waxaa jira naag waxaa jirtaa ninkeeda uu meel ka jiro oo shaqo ugu maqan yahay oo uurla oo ilmo yaroo abaydina la joogto oo qofkii dariska ee isbitaalka u raaci lahaa hadduu raaco kuwiisiina baylaha kuweedina baylaha ay noqonayaan haye qofkii xanuun kale oo alla kusoo booda sida oo kale iyadani meel alla meelaan ka gaarna ma haysano meelaan u cararna ma haysano iyana siyaar wix isaga way iska dhaga tirtay marka kolley allah u maqan muslimiinta meesha ku xaraysan allah u maqan ugu dambayntii waxaad sheegtay inay dad badan iska guureen iyagoo aan deegaano lasiin bal tirada guud ee dadkii deganaa inta aan geediga bilaabanin iyo qiyaastaada inta hadda ku nool maxay yihiin waadii hore inta geediga aan bilaabanin waxaan ku deganayn labaatan iyo saddex kun toddoba boqol iyo toddobaatan qoys aan ku deganayn oon ku jirin qolo oo maaragtay soomaali aadeen mase soomaali abaarihii ka imaadeen oo boono la siiyey oo saddex kun ah aana ku jirin dadka asaga ah waxaan u malaynayaa hadda laba kun dhammaantooda lama rarin waxaan laba kun dhamneen ben una siyaa rartay dadkii kale indhahay iska tirtay marka annaga weydiino oon dhahna dadkan roobkan joogo eed raraysaan maxaad u haysaan waxay kuleeyihiin guryihii ma imaanin guryihii baa maqan mase baxar saafaa maqan geed la dhaho tiir ah masena baw baa noq maqan mase baati baa maqan mase balastiigti baa maqan marba heer bay noo soo istaagaan dadka marka nafta waxay ugu kaliftay ninka deriskiisa guuray qasbiyan jikada xun buu la guuray oo baclahaan ah raxmadda allana way socotaa